ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxaa galabta uu magacaabay xubno cusub oo ka mid noqon doona golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaruhu markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad faqraddiisa saddexaad ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka sagaashan iyo sideedaad faqraddiisa labaad xarafyada a iyo ba ee dastuurka kumeel gaarka ah markii uu arkay qodobka boqolaad xarfaha a iyo ba iyo ca ee dastuurka kumeel gaarka ah markii ra-iisul wasaaruhu uu arkay howlaha baaxadda leh ee hor yaalla xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isla markaana ra-iisul wasaaruhu uu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markii uu garowsaday baahida loo qabo magacaabidda xubnahan golaha wasiirada ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay xubnaha soo socda ko mudane cabdisalaan cabdi cali cabdisalaan dai ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad mudane doctor cilmi maxamed nuur wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane yuusuf maxamed aadan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane maxamuud axmed aadan wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda mudane ilyaas sheekh cumar abubakar wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka mudane ismaaciil shire jaamac wasiiru dowlaha wasaaradda batroolka iyo macdanta mudane maxamed cismaan cumar wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka mudane caynaanshe yuusuf xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane maxamed yuusuf xasan wasiiru dowlaha wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga iyo mudane maxamed nuur abubakar wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha magacaabistani waxa ay dhaqan gashay markii uu saxiixay galabta ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya